بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى waxaynu soo gaarnay kabiirada athaamina watalaatuun soddon iyo sideed imaamu dahabina ugu magac daray almutasamicu cala annaasi macnaha waxuu halkan ka hadlayaa imaamu naw imaamu dahabi raximahullah qofka jaajuuska oo dadka warkooda inta dhegaysta hadhow markaas warkii ama ka naqliya oo waxa weeye warkoodii dhegaysanaya wuxuu yidhi marka imaamu dahabi raximahullah markuu keenay ciwaanka walacallahaa laysat bikabiira buu yidhi waxaa dhici karta buu yidhi inayna kabiira noqon arrintaani laakiin culamo badan baa kabiiro ku tirisay sida inoo imaan doonta waayo waciid shadiida ku soo arooray inaad dadka warkooda dhegaysatid macnaha dad sheekaysanaya ama dad waxa weeye arrin iyagoo dhexdoodaa ka hadlaya intaad dhegaysatid inaad markaa warkoodii qaadid waa arrin aad iyo aad u khatara qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tajasasuu ha isjaajuusinina jaajuuskuna dee waxa weeye warkaagii inta la qaado in meel kale la geeyo oo aadan raalli ka ahayn marka haddii ilaahay inaga nahayey in la isjaajuuso waa arrin xaaraama inaad dadka warkooda dhegaysatidna xadiidkan soo socda ayaa caddaynaya oo waciid shadiida ayaa ku soo arooray qaala dahabiyu raximahullah wuxuu yidhi wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man istamaca ilaa xadiidi qowmin wahum lahu kaarihuun qofkii dad warkooda dhegaysta oo isagu dhegaysanaya iyaguna ay raalli ka ahayn inay dhegaystaan laba qof oo meel ku sheekaysanaysa ayaad dhegta u raaricinaysaa adigana waxaad iska dhigaysaa sidii qof sii jeeda oo aan masalan warkooda la socon warkoodiina waad xadaysaa wa hum lahu kaariinu iyagoo karaahsanaya in warkooda la maqlo subba waxaa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhagood al'aanuku aanugu waxa weeye waa alrasaas waxa weeye waa maarta la dhalaaliyey oo macnaha maar inta la dhalaaliyey dhalaalsan oo waxa weeye dab ah markaa hadhow dhagaha loogu shubayo al'aanuku fii udunay fii udunay al'aanuku yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waman sawara suuratan qofkii wax sawirana cudiba waa la cadaabaa oo waa lagu cadaabayaa wa kullifa waxaa lagu kallifayaa oo lagu waajibinayaa an yanfaka fiiha aruux inuu naf ku afuufo walaysa binaafikin kumana afuufi karo imaamu albukhaari ayaa warinaya iyo muslim min xadiidi cabdullaahi bni cabbaas radia allahu canhuma macalshaahidku marka waxa weeye xadiidka halkan loo keenay oo imaamu dahabi u deliishaday inay arrintaani kabiiro noqonayso man istamaca ilaa xadiidi qowmin wahum lahu kaarihuun dad qofkii dhegaysta dadka warkooda oo markaa warkii dhegaysanaya iyagoon raalli ka ahayn subba fii udunayhi dhagihiisa waxaa lagu shubayaa al'aanu ku yowma alqiyaama rasaas la dhalaaliyey ayaa dhagaha looga shubaya haddaba marka ikhwaani fillaah qofka aakhire waciidkaa ku soo arooray oo inta nuxaas la dhalaaliyey oo bir ah maar ama macdan la dhalaaliyey oo dabkii ka holcayo oo naar lagu dhalaaliyey dhagaha loogu shubay waa ciqaab aad u weyn ciqaabta aad u weyn marka hadday ku soo aroortay waxaa ku cad marka inay arrintaani tahay kabiira wuxau leeyahay hay haytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir can ikhtiraafi alkabaa'ir imaamu dahabi isagu intaas uga tegey oo wuxuu soo qaatay xadiidka iyo aayadda bes buu soo qaatay imaamu markaa haytami kitaabkiisa azawaajir waxa uu yidhi markuu sheegay inay arrintaani kabiiro tahay arrintaani waa kabiira buu yidhi waayo sababtu ay kabiiro tahay waxaa caddaynaya sariixa xadiidka waayo in dhegaha looga shubo qofka bini'aadmigaa oo weliba qof muslima dhegaha lagaga shubayo aakhiro arrinta noocaasa lagu ciqaabayo waa waciid shadiida haddaba markaa wuxuu yidhi culummo ku tirisayna way jirtaa marka hore wixii qaar ku tirisay inay arrintaani kabiira min alkabaa'ir tahay laakiin sida daahirka xadiidka uu caddaynayo daahirka xadiidka sida uu caddaynayo inay arrintaani kabiiro tahay waa waadix waayo sababtu waxa weeye waxaa kaloo sugnaatay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wa walaa tajasasuu walaa taxasasuu hana isjaajuusinina taxasuska iyo marka tajasuska waxay yidhahdeen culummadu qaar waxay yidhahdeen culummada waa isku macne qaarna waxay yidhahdeen maya ee taxasusku waxa weeye istimaacu lkalaam inuu qofku kalaamkii dhegaysto oo uu ka xada markaa dadka kalaamkoodii oo markaa hadhow uu waxa weeye cid kale gaarsiiyo calaa kulli xaal aayadaha aayadda daahirkeeda iyo xadiidka daahirkiisuba waxay keenayaan inay arrintaani tahay kabiira min alkabaa'ir in dadka hadalkooda la dhegaystana wax bannaan ma aha waana arrin aan qofna raalli ka ahayn waayo sababtu waxa weeye qof raalli ka ah ma jira in kalaamkiisa la dhegaysto ciduunan raalli isagoo ahayn markaa oo kalaamkiisii uunan u wadin marka laga hadlimaya halkan dee kalaam caadiya oo waxa weeye masalan cajalado lagu duubay oo kale in la dhegaysto laga hadlimayo ee waxaa laga hadlayaa laba qof oo sheekaysanaysa oo warkoodii isku qarsanaysa inaad inta ag istaagtid kalaamkooda dhegaysatid iyagoo raalli kaaga ahayn arrintaasina inay kabiiro tahay waadix weeye waayo kabiirada tacriifteeda aynu ku soo marnay inay ku soo aroorto waciid shadiida oo waxa weeye aakhiro loo yabaho qofka arrintaas samaynaya haddaba marka arrintaani waa kabiiro inkasta uu ka taraduday imaamu dahabi raximahullah oo uu yidhi waxaa dhici karta inaanay kabiiro noqon wallahu aclam baabka kale aan usoo gudbayna waxa weeye kabiirada altaasica wa halaatuun waxa weeye allacaan qofka dadka naclada oo hadalkiisa iyo dhaqankiisa ka dhigta inuu qofka yidhaahdo naclad kugu dhacday oo dadka uu naclado waa arrin aad iyo aad u xun oo aan wanaagsanayn inuu qofka dadka naclado inaad carabkaaga bartidna ma fiicna akhi fillaah waayo sababtu waxa weeye nacladdu waa arrin aad iyo aad u khatara marka nacladdu waa habaar naxariistii ilaahaya kaa dheeraysiiyo weeye oo waxa weeye maaragtay qofkii waxaad ku habaaraysaa inuu ilaahay naxariista ka dheeraysiiyo qofka haddii naxariista ilaahay ka dheeraysiiyana hadda halkaa waxaa ku dhacaysa markaa ciqaab iyo cadaab iyo dhibaatuu la kulmaya haddaba marka inaad dadkii iska nacladid wax bannaan ma aha waana inoo imaanaysaa aqwaasha culummada cidda la nacladi karo iyo cidda aan la nacladaynin iyo sida ay tahay wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam lacnu lmu'min ka qatlihi qofka mu'minkaa oo muslimkaa ilaahay ka baqaya inaad lacladid oo tiraa nacladi kugu dhacday waa adiga oo dilay oo kale ka qatlihi ay macnaha dilkiisii bay la mid tahay marka maadaama aynan bannaanayn inaad qof muslima dishid oo ay tahay kabiira min alkabaa'ir qof muslima oo shahaadanaya inaad dishid adoo dulmi ku dilaya dariiqaa doonti ku dilaya qofkaa mu'minkaa oo aan markaa isagu kugu soo xadgudbina adigu aad ka gardaran tahay haddii aad dishid waa arrin aad iyo aad u kabiiraa ilaahayna u yaboohay inuu cadaab adag gelinayo wa acadda lahum cadaaban cadiima qofka kas u dilaya qof mu'mina haddaba marka inaad nacladid wuxuu simay nebigu inaad nacladid qof muslima oo mu'mina oo aad tiraa naclada kugu dhacday iyo inaad dishid fahum sawaa waa isku mid buuye ay macnaha xagga dembiga ka ratimaya dembi weyn ayaa ka ratimaya oo aad iyo aad u khatara xadiidkuna xadiis saxiixa waa inoo soo hormaray oo waxa weeye muttafaqun caleyh inoo soo hormaray wey waaya xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam sibaabu lmuslim fusuuqun in qofka muslimkaa la caayo cayduna waa nacladda oo kale ay macnaha in la caayo qofka mu'minkaa amana laclado muslimkaa waa fusuuq waa faasiqnimo faasiqa waxaa la yidhahdaa qofka xadkii ilaahay dhaafay oo waxa weeye dulmiga iyo dembiga dhex dabaalanaya wa qitaaluhu kufrun in qof muslima la dilana waa gaalnimo marka kufrigan xadiidku waa xadiis saxiixa oo muttafaqun calayh oo bukhaari iyo muslim warinaya min xadiidi cabdullahi ibni mascuud waa xadiis mashhuura kufrigaani waxa weeye waa kufru lkabaa'ir ma aha kii mukhrij can ilmilla oo diinta lagaga baxayey marka inaad qof mu'mina hadday laba qof oo muslimiina isdilaan sida maanta caalamka taalla ama waddankeennaba taallo oo dadku islaynayaan ma gaalaysiinayno oo odhan mayna waa gaalo maadaamay islaayeen laakiin waxaan leenahay waxay ku dhaceen kabiira min alkabaa'ir ay min akbari alkabaa'ir waataynu soo marnay kabaa'irta inay ka mid tahay qatlulmu'min qof mu'mina in la dilo inay tahay min akbari alkabaa'ir laakiin ficilka khawaarij qaadan mayno manaajkooda oo odhanaya waa gaalnimo mukhrij can ilmilla kaa raaci mayno ee waxaan raacaynaa manhajka ahlusunna waljamaaca maaragtay manhaju salaf asaalix ridwaanullaahi calayhim oo odhanaya qofka mu'minkaa kabiira weeye in la dilo ilaa in dhiiggiisa la xalaashado mooye haddaad dhiiggiisa xalaashatid haddaad dhiiggiisa xalaashatid oo tidhaahdo way ii bannaan tahay hebel inaan dilo sida ay khawaarijtu sameeyaan ama nimanka maanta takfiiriyiinta loo yaqaan ay sameeyaan oo meel walba jooga inaad tiraahid inaan hebel dilo ama reer hebel ku duulo ama jamaacadaa aan laayo way ii bannaan tahay oo xaaraan igama ah haddii aad tiraahid iyagoo ashahaadanayo oo muslimiina fa haadaa mukhrij can ilmilla waa gaalnimakaa oo kabaa'irtoo dhan horaynu u sheegno waxaynu nidhi sida culammadu caddeeyeen in kabiirada aad xalaashatid oo aad tidhaahid xaaraam igama aha adiga oo og waxaan ilahay inuu xarrimay waa gaalnimo mukhrij can ilmilla matalan tusaale u soo qaadanno qofku inuu khamri cabbo waa kabiira min akbari alkabaa'ir ilaahayna waa xaaraantinimeeyey laakiin haddii uu xalaashado oo yidhaahdo waa ii xalaal inaan khamriga cabbo waa mukhrij can ilmilla waa ku gaaloobaya kabiire kasta marka waa noocaa haddaba marka qofku mu'min inuu dilo waa arrin kabiiraa oo aad u khatara hadduu xalaashadoo yidhaahdo dhiiggooda waa ii xalaalna sida dad badani ku dhaceen wuxuu noqonayaa markaa mukhrij can ilmilla waa gaaloobaya sida culammada caddeeyeen haddaba marka arrintaa waxay kutusaysaa imaamu nawowi raximahullah waxa uu leeyahay arrintaasi waxay ku tusaysaa oo ku caddaynaysaa qofka mu'minkaa inaan la nacladi karin oo ay tahay arrin aad iyo aad u khatara waayo sababtu waxa weeye waa arrin qabiixa oo aad iyo aad u khatara in qofka mu'minkaa la naclado xadiidka ku xiga waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam laa yakuunu allacaanuuna kuwa dadka naclada oo nacladda badiya ma noqonayaan ay allacaanuuna baa laga fasiray laga cabbiray ay kahiiru lacni kuwa dadka nacladda ku badinaya oo mar walba nacladaya dadka ma ahaanayaan oo ka mid noqon mayaan shufacaa'a walaa shuhadaa'a yowma alqiyaama shufacaa waxa weeye macnaha kuwa dadka mu'miniinta u shafaaca qaadaya dadka muslimiintaa markii aakhire la yimaado caqiida ahlusunna waljamaaca caqiidatu salafiya waxa ay qabaan in shafaacadu ay wax jirto tahay oo waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa u oggolaanaya dadkiisa wanaagsan oo mu'miniintaa wanaagsan sida nebiyadii iyo rusushii iyo dadkii sadiiqiintii iyo shuhadadii inuu ilaahay u oggolaan doono inay shafaaco qaadaan oo markaa dad naarta la geyn lahaa ama dad naarta galayba oo muslimiinoo dunuubtoodii ku galay in laga soo saaro ayay ilaahay ka baryayaan markaasaa ilaahay ka aqbalaya shafiic marka waxa weeye waa in dembigii aad gashay oo aad naar ku geli lahayd ilaahay in lagaaga baryo oo qof kale kaaga baryo ilaahayow iska iska cafi maadaama qofkaani uu ahaa qof muslima sidaa daraaddeed markaa waa baab dhan oo aad u dheer oo kutubulcaqiida lagu barto marka nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan dadka nacladda badiya oo afkooda nacladda ku badiya oo dadka muslimiintaa nacladaya ma ka mid noqonayaan kuwa shafaaco qaadaya walaa shuhadaa kuwa markhaanti kacayana ka mid noqon mayaan wakadaalika jacalnaakum ummatan wasadaa markuu ilaahay lahaa litakuunuu shuhadaa'a cala annaas ummaddan islaamkaa waxay noqon doonaan ummaddaa maalinta qiyaamaha ilaahay uu markhaanti gelinayo oo ka markhaanti kacaya oo nebiyadii u markhaanti kacaya haddaba qofka nacladda afkiisa ku badiya kuwa markhaantiga la weydiinaya ka mid noqon mayo waayo sababtu waxa weeye aadaabtii islaamka ayuu ku cayaaray rawaahu imaamu muslim ayaa werinaya oo waa xadiis saxiixa imaamu nawowi raximahullah wuxuu leeyahay markuu xadiidkaa sharaxayo xadiidkaani wuxuu ku tusayaa dadka afkooda nacladda ku badiya inayna mansiladaa wanaagsan sifadaa wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan oo xamiidka ah oo waxa weeye maaragtay markhaantiga iyo waxa weeye maaragtay shafaacada inaynan ka mid noqonaynin waayo sababtu waxa weeye waxaa markhaanti gala ama shafiic noqda qof wanaagsan qofaan marka wanaagsanayn oo afkiisii waxaa baray oo ummadda nacladi jiray cidina markhaanti gashan mayso shafiicadoodana ilaahay ma aqbalayo haddaba qofka mu'minkaa haddii uu rabo sifaadkaa wanaagsan oo kale inuu yeesho waa inuu iska ilaaliyaa inuu dadka naclado xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa yenbagii lisadiiqin an yakuuna lacaanan laa yenbagii kelimaddan marka luuqadda carabiga laga hadlayo meelaha qaarkood waxay ku soo aroortaa ay macnaha iyadoon ku tusaynin inay waxaan xaaraam tahay laakiin nusuusta waxyiga oo sunnaha iyo waxa weeye maaragtay kitaabka qur-aankaa hadday ku soo aroorto laa yenbaqii waa min alfaadi taxriim sida usuulu fiqiga ay ku caddeeyeen culummadu laa yenbaqii uma bannaana oo uma habboona ay waa ka xaaraam lisadiiqin qof run sheega ah sidiiq waa deraja caaliya oo waxa weeye maaragtay shuhaadada iyo sidiiqiinta iyo waa derajo sare oo qofka mu'minkaa uu gaadho an yakuuna lacaanan inuu noqdo qof lacaana ay naclad badan oo dadka naclada arrintaasi uma bannaana umana habboona imaamu muslim baa werinaya oo waxa weeye waa xadiid saxiixa haddaba marka qofka mu'minkaa min xadiidi abi hurayra ayuu ka warinaya qofka mu'minkaa ma sidiiqaa xaaraan bay ka tahay arrimaha noocaasa haddii uu ku dhacana kabiiru ku dhacaya marka lafdigan laa yenbaqii alfaad badan baa ku soo aroortay oo waxa weeye aayado badan oo qur-aan ah ku soo arooray axaadiis baa ku soo aroordhay waa min alfaadi taxriim marka xaaraam weeye qofka mu'minkaa inuu qof mu'mina naclado waa arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye in la iska ilaaliyo u baahan xadiidka ku xiga wuxuu yidhi wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam laysa almu'minu ay mu'min kaamilu aliimaan qofka mu'minkaa laba derajuu noqdaa macnaha qof mu'min oo caadi oo muslima laakiin dunuub badan ku dhici kara iyo oo macnaha arkaanu aliimaan rumaysan an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharih qofku hadduu la yimaado iimaankii arkaanuuliimaan waa qof mu'mina laakiin kamaaluliimaan oo shucabuliimaan aad buu u badan yahay marka shucab sida kabaa'irtu ay u leedahay shucab iyo laamo fara badan iyo derajaad kala sarreeya ayuu iimaankuna u leeyahay yasiidu wa yanqus oo aad iyo aad buu maarata u kala duwan yahay haddaba qofka mu'minkaa halkaan laga wado waxa weeye ay mu'min qofka mu'minkaa oo ilaahay ka baqaya kamaalul iimaan ma gaarayo haddii sifaadkan soo socda laga helo laa ylaa laysa almu'minu qofka mu'minkaa oo saxiixa ma aha bidacaan mid dadka dhacniya ay macnaha ceebeeya dadka cayaaban linnaas dacaanku waxa weye dacnigu waa ceebaynta waa qofka inaad durtid oo ama caydid ama wax ka sheegtid ama aad qofkii tanqiisisid ma aha mid dadka ceebeeya oo dadka dhacniya wala lacaan mid dadka nacladana ma aha wala alfaaxish mid dadka ceebeeya oo fuxshi la yimaadana ma aha fuxshigu waxa weeye ay macnaha qofka faacilulfuxshi mid fuxshi sameeya ma aha fuxshigu waa waxyaalo badan waa zinada waa lagu idlaaqaa macaasidoo dhan waa lagu idlaaqaa qawlka xun oo ereyga xun waa lagu idlaaqaa laakiin hadda halkaa waxaa weeye fuxshigu ay macnaha waa xumaanta mid xumaan sameeya oo fuxshi samaynaya oo dadkii kalaam qabiixa sida shatmiga iyo cayda iyo waxa la mida samaynaya ma aha wala albadii ay badii'u lisaan badiigu waxa weeye waa qofka carabka xun qofka carabka xun weeye oo ereyga xun dadka dhahaya wuxuu leeyahay mabaarak fuuri fii tuxfat alaxwadi marka uu sharaxayo isaga oo sharaxaya ereyada ay alfuxshu min alkalaam ay kalaamu alqabiix ayaa loo jeedaa alqowlu alqabiix ayaa la yidhaahdaa badiiga ay badii'u lisaan culammada qaar waxay yidhaahdeen alladi laa xayaa'a lahu waa kan aan xishoonaynin oo ereyga xun ku hadlaya oo carabkiisa wax walba oo xumaana ay soo marayaan xadiidkana wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah xasanahu tirmidiy imaamu tirmidi abuu ciisa tirmidi ayaa xasan ka dhigay buu yidhi waana xadiid saxiixa sida maaragtay imaamu tirmidi uu ku warinayo iyo imaamu axmed min xadiidi cabdullahi ibni mascuud wa saxaxahu sheikh albani raximahullah fii silsilati axaadiis saxiixa iyo sunan tirmidi marka xadiidku waa saxiix haddaba marka wuxuu inoo faa'iideeyey xadiidkaani qofka mu'minkaa oo wanaagsan sifaadkiisa ka mid ma aha inuu dadka caayo inuu dadka dhacniyo inuu dadka naclado inuu carabkiisa erey xun ku hadlo oo dadka erey xun ku yidhaahdo waxaasoo dhan sifaadkiisa ka mid maa waana arrin aad iyo aad u khatara waxaa inuu qofku ku sifoobo waayo nebigu waatuu lahaa calayhi salaatu wassalaam sharu nnaasi mansilatan cinda allahi yowma alqiyaama man taraka annaasu itiqaa'a fuxshi waxaa dadka ugu shar badan maalinta qiyaamaha qofkay dadku ka cararaan markay arkaan isagoo soo socda iyagoo ka cararaya afxumadiisa qofku marka inay afkiisu xumaado oo aad iyo aad uu xumaado carabkiisa dadkana uu dacniyo ama caayo waa arrin aad iyo aad u xun waa in la iska ilaaliyaa marka oo aad iyo aad qofku uga digtoonaadaa islaamkaa arrimaha noocaas xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wassalaam ina alcabd idaa lacana shay-an halkaan xadiidkaani wuxuu ka hadlayaa horta bal nacladdii markaad qof nacladid xaggee bay aadaysa maxayse samaynaysaa ayaa xadiidkan inoo waadixinaya haddii laynoo sheegay intii hore axaadiistii hore inay xaaraam tahay in qof laga naclado oo qofka muuminkaa aan loo baanayn inuu dadka naclado nacladdii haddii aad qof nacladid ma isaga dhacaysa mise aday kugu soo noqonaysa buu xadiidkaana inoo caddaynaya wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam ina alcabda idaa lacana shay-an shay-an buu nebigu ka cabbiray wuxuu doonaa ha ahaado haddaad qof nacladid haddaad xoolo nacladid haddaad waxa weeye waxaad doontid aa nacladid shay waa nakira wuxuu doonaa ha noqdo shay a waxaad doontid nacla haddii waxaas aad nacladid cidday doontaa noqotee sacidat allacnatu nacladdii baa waxay koraysaa ila asamaa samaday aadaysa oo marka ugu horraysa aadi maysa shaygii la nacladay ee waxay aadaysaa samada xagga kore ayay aadaysaa fa tuqlaqu waa laga xidhayaa abwaabu asamaa albaabadii samadaa laga xidhaya oo nacladdii ma aadayso samada waa ka soo noqonaysa duunaha intayna gaarin ey macnaha samada intayna gaarin oo waxa weeye ay nacladdii intay sii socoto intayna gelin samadii ayaa la xidhaya halkan waxaa ku jirta arrin caqiidaah waayo sababta waxaa weeye innagu samada waxaynu u jeednaa inay siman tahay albaabadeeda ma garanayno laakiin waan aaminaynaa inay albaaba leedahay waayo ilaahay rasuulkiisa inoo sheegay ma inkirayno caqlaaniyiintu waa inkirayaan baan u malaynayaa waayo sababtu waxaa weeye caqligooda uma hoggaansamayo fa tuqlaqu abwaabu asamaa'i duunaha intayna gaarin ayaa samadii oo dhan albaabadii la xidhxidhaya tumma ka bacdi markay dee samadii la xidho tahbidu way soo hoobanaysaa habadka waxaa la yidhaahdaa markii kor wuxuu ka soo degayaanoo hoos u soo dhaadhacayaan qaala ahbidaa jamiican waatuu ilaahay lahaa markii nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo xaawa iyo ay geedkii cuneen ihbidaa baa lay ka hoobta jannada oo jannada ka bad ka baxa ibliisna sidoo kale waatuu ilaahay lahaa maaragtay ka hooba jannada oo ka bax tumma tahbidu buu yidhi ila alardi dhulka ayay ku soo hoobanaysaa ku soo dhacaysaa fa tuqlaqu abwaabahaa abwaabuhaa duunahaa albaabadii ayaa la xirayaa iyadana ay macnaha dhulkiina waa diidaya oo waxa weeye albaabadii ayaa laga xirayaa dhulkiina waa loo diidaya tumma ta'khudu ay tamiilu waxay u leexanaysaa xagga yamiinan tumma ta'khudu way aadaysaa oo u leexanaysaa akhdigu asalkiisa wax gacanta lagu qabto laakiin markii qofku ee xagga u leexdana waa loo isticmaalaa ay tamiilu waxay u iilanaysaa u leexanaysaa yamiinan xagga midigta wa shimaalan xagga bidixda ay macnaha waxay raadinaysaa meel ay gasho oy ku dhacdo fa idaa lam tajid masaaqan meel ay aadda markay weydo oo ay geli ku dhici karto rajacat way soo noqonaysaa ila aladii lucina ayay ku soo noqonaysaa kii la nacladay shaygii nacladda la yidhaahaa ku dhacdo ayay soo aadaysaa in kaana ahlan hadduu ahal u yahay lidaalika ey macnaha haddii uu mutaystay oo xaq u yeeshay in la naclado isagay nacladdii aadaysaa oo ku dhacaysaa markaa wa ilaa haddii uunan xaq u lahayn oo gardarro lagu nacladay oo uunan xaq u yeelan inay nacladdaa ku dhacdo rajacat way soo noqonaysaa ila aladii qaalahaa ilaa qaa'ilahaa kii yidhi oo nacladdu afkiisa ka soo baxday waayo waad u jeeddaa nebigu wuxuu yidhi wa ilaa rajacat ilaa qaa'ilaha kii yidhi hadalka oo nacladdu ka soo baxday afkiisa ayay ku soo noqonaysaa oo ku dhacaysaa markaa waayo isagu xaq buu u yeeshay inay ku dhacdo waayo gardarro caddaana ayuu ku nacladay dad qofkii uu nacladay xadiidkaani waa xadiid xasana waxaa werinaya imaamu abu daawuud ayaa werinaya waana xadiid xasana min xadiidi cabdullahi bn mascuud sheikh albani raximahullah xasan buu kaga dhigay fii silsilati axaadiis saxiixa iyo sunani abi daawuud ayuu xasan kaga dhigay iyo saxiix iljaamici sakiir haddaba marka xadiidku waa xadiid xasana oo yuxtaju bihi oo waxa weeye lagu camal falayo wuxuuna ku tusayaa haddii aad qof nacladid ama wax kala nacladid nacladdii inay raadinayso meelay gasho haddii ay weydo oo qofka waxaas aad nacladay aad gar gardarro ku nacladay adigay kuu soo noqonaysa oo meel la'aan ma dhacayso haddaba adigaa nacladdii kugu dhacaysaa ixdar marka akhii fillaah waqta almuslima inaad noqotid mid adigii sabab isugu noqoda inay nacladi ku dhacdo oo naxariistii ilaahay markaa kaa dheeraato adigiina aad keensatay markaa xadiidka ku xiga wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah waqad caaqaba annabiyu sala allahu alayhi wasalam allatii lacanat naaqataha waxaa jiray oo xadiidkan ka sheekaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam safar buu ahaa saxaabadaa la socotay safar baa lagu jiray gabar baa jirtay marka ansaar ah oo sida xadiidku inoo caddayn doono hal bay saarayd marka naaqa waa geela hal hal bay saarayd oo naaqa waxaa la yidhahdaa hasha dee dig baa la yidhaha rotiga maa hashii ay saarayd innaga soomaalidu ma naqaan in geela dhadig la fuulo oo rakuub laga dhigto laakiin carabtu ratiga iyo hasha labadaba way koraan oo waxa weeye way ka dhigtaan rakuub way ku safraan waxaa dhacday marka inay na hashiibaa xoogaha dhibtay markaasay nacladda oo tiri nacladda kugu dhacda nebigaa maqlay marka markaasuu nebigu wuxuu ku ciqaabay oo yidhi iyadana ka dejiya waxa saaranna ka dejiya oo reeriyada iyo rakuubka waxa ka dejiya iska sii daaya marka yay nala soconin meeshay rabtay aad halna nacladdii ilaahay lagu nacladay yay safarka iyaga ka qaybgelini marka u fiirsa xadiidka wuxuu yidhi imaamu dahabi waqad caaqaba nabiyu sala allahu alayhi wasalam alatii lacanat naaqatahaa bian salabahaa iyaaha ay macnaha inuu ka qaaday oo ka dejiyey oo yidhi marka dee waa inay lugaysaa haddii safar baa lagu jira hal kalena ma haysato oo ay fuusho waa inay lugaysaa marka ila iyadaa nacladay hashii ay saarayde wuxuu yidhi fa qaala cimraan ibnu xusayn asaxaabiyu aljaliil wa abuu barzata se waa saxaabi waalxadiidu licimraan buu yidhi xadiidkan laakiin waxaa iskale cimraan ibnu xusayn laakiin labadooduba qisada waa weriyeen wuxuu yidhi cimraan ibnu xusayn baynamaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam fii bacdi asfaarihi xilli nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku jiro safarkiisii safar ka mida safarradii uu bixi jiray safar ka mida safarkaan marka ma kala cadda ma jihaad baa loo socday ma safar kalaa loo socday adu waa safar baa leeyahy wa imra'atun buu yidhi gabar min al ansaari ka midana qof dumara oo ansaar ka mida qabiilka ansaar ka mid ahaydna ay la socoto safarka oo calaa naaqatin ay hal saaran tahay fa dajirat fa lacanathaa hasha markii qofka intuu ay ama u socon weydo ama amarkiisa diiddo uu markaas xoogaa uu ku dhibtoodo ayay markaa inta ku qaylisay bay nacladay oo nacladdii ilaahay ay ku riday fa samica daalika rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa maqlay fa qaala wuxuu yidhi khuduu maa calayha ka qaada waxa saaran hasha ay ka dejiya iyada iyo waxay wadataba ka dejiya wa dacuuhaa ka taga isaga daaye iska sii daaya hasha fa innahaa malcuuna waa la nacladay ay macnaha xaq bay u yeelatay in la naclado nacladiiba hashi ku dhacday sii daayaa la yidhi marka oo waxaa weeye waa la nacladaye iska sii daaya hashi oo waxaa weeye faraha ka qaada qaala cimraan ibnu xusayn radia allaahu canhu fa ka'annii waxaad imoodaa buu yidhi anduru ilayhaa inaan hashii u jeedo al'aan hadda tamshi iyadoo soconaysa fi nnaasi dadka dhexdooda oo aan qof u bambaxayaa jirin oo qof taabanayaa jirin oo qof intifaacsanayaa una jirin halkaa ay iska marayso waana loo baahan yahay bannaankaasaana laga maray waayo sababtu waxa weeye nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innahaa malcuuna naclad baa ku dhacday xadiidka imaamu muslim baa warinaya oo waa xadiis saxiixa halkaa waxaa inooga caddaanaysa marka nebigu wuxuu halkaa ku caddeeyey haddii shaygii la nacladay oo nacladdii ku dhacday inuunan safarkii ka qayb gelin marka nebigu wuxuu diiday wax la nacladay inay la socdaan culummadu marka waxay yidhaahdeen haddii shayga saasoo kale loo naclado waa in markaa waxa weeye la iska sii daayaa laakiin arrintaani wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximahullah zajri bay ahayd oo wuxuu ku ciqaabayey iyada iyo dadka kaleba ayuu ku tarbiyaynaya nebigu inaan la nacladin xoolaha ee waxa weeye way si kale in loo intifaacsado waxa weye wax dhibaataa ma lahayn laakiin waxaa lagu arrintaani waa ciqaab oo waxaa looga dhigayey zajri in dadka lagu tarbiyeeyo inaynan afkooda nacladda baran oo aad iyo aad isa ilaaliyaan xadiidka ugu dambeeye wuxuu yidhi imaamu dahabi wuxuu yidhi ibnu laheyca cabdullaahi ibnu laheyca cabdullaahi ibnu laheyca waa daciif asalkiisa waa raawi daciifa daciifnimadiisuna ma aha inuu ahaa ama nin beenlow ah ama nin xun laakiin waxay yidhahdeen culammadu siday u caddeeyeen xifdigiisaa liitay kutub buu ku qoran jiray xadiidka markuu maqlo hadhow wuu xadiidka kutubkii isagoo ugu qoran buu ka werin jiray markuu saa u werin jiray ayaa maalintii dambe kutubtii ka gubatay wixii baa isaga dhex yaacay marka kabacdi marka culammadu waxay yidhaahdeen wixii ka dambeeyey maalintay kutubtu ka gubatay laga qaadan mayo wixii uu weriyo amaa wixii ka horreeyey uu weriyey waa laga qaadanaya marka raggii ka werin jiray rag cabaadile la yidhaahdo oo ka werin jiray intii aan kutubtu ka guban xadiidkoodii waa la qaadanaya marka xadiidkan oo uu sanadka ku jiro can abi hurayrana laga warinaya ayuu nebigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi inna arba arriba istidaalatu almar'i fii cirdi akhiihi almuslim istidaala waa xadgudub waa inaad inna arba riba ribatan ugu weyn waxa weeye ay macnaha ribada la galo waxa ugu daran waxa weeye inaad qofka muslimkaa cirdigiisa iyo sharaftiisii aad ku xadgudubtid ama caydid ama wax ka sheegtid ama cirdigiisii iyo sharaftiisii aad wax u dhintid xadiidkan marka waxaa warinaya abu imaam abu daawuud ayaa warinaya waana xadiis saxiixa sida sheikha albani raximahullah uu ku caddaynayo fii silsilati axaadiis saxiixa marka xadiidku waa saxiix sanadkiisabaa ku jiro cabdullahi ibnu laheece sanadyo kale ayuu leeyahay oo waxa waya xadiidku waa saxiix haddaba marka wuxuu inoo caddeeyey inaad qofka mu'minkaa oo muslimkaa oo walaalkaaya aad cirdigiisa iyo sharaftiisa wax u dhintid ama caydid ama wax ka sheegtid inay tahay min akbari alkabaa'ir waayo ribadu waa min akbari alkabaa'ir adilada intaa ayuu ku keenay imaamu dahabi baabkan waxaynu ku daraynaa marka bacda alfawaa'id oo uu keenay oo yar baynu ku khulaasaynaynaa oo isagana uu keenay haytami raximahullah alfaqiihu alhaytami faqiihu shaaficiya kitaabkiisa azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir wuxuu leeyahay kabiirada markuu sheegay bacda an dakara kabiira sab almuslim walistidaala ayuu kabiirada ku tiriyey cirdi sababta iyo sabu lacnu lwaalidayn macnaha dhowr buu tiriyey wuxuu tiriyey inay kabiiro tahay in qofka muslimkaa la caayo cirdigiisa iyo sharaftiisa in wax loo dhimo waaridka in la naclado in dadka la naclado kulli waa kabiira buu yidhi markuu kulli sheegaybu wuxuu yidhi saddexdaasba buu yidhi inay kabiiro tahay waa arrin sariixa buu yidhi oo axaadiistaani ay ku caddahay lilxukmi fiiha axaadiistaana ku xukumtay oo waa arrin waadixa waayo sababtu waxa weeye qofka muslimka ah inaad caydid ama waa faasiknimo inaad nacaladidna waa adiga oo dilay oo kale waxaa ka sii daran marka inaad qof muslima nacaladid inaad waaridkaa nacladid see marka waaridkii ku nacladaysaa haddaad qof mu'mina nacladid waaridkii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa caddeeyey markuu yidhi qofka mu'minkaa inuu waaridkii caayo ama u naclado waa kabiiro kaasaa lay oo see qofka mu'minkaa waaridka u nacladayaa ama waaridka u caayayaa qof baad waaridkii caayaysaa buy ama nacladaysa markaasuu isaguna waaridkaa intii oo kale odhanaya adiga ayaa sabab u noqday marka waaridkaa in la naclado sidaa daraaddeed marka inaad qofka muslimkaa waaridka caydid ama waaridkii nacladid waa min akbari alkabaa'ir inaad isaga nacladid ama isaga caydidna waa min alkabaa'ir iyaduna waxayna la mid tahay oo nebigu ka shabbahay adiga oo dilay oo kale haddaba intaasoo dhan markaa waa arrin khatara haddii marka ay nacladii weyda meelay gasho oo aad gardarro ku nacladay qofkaa rajacat calayk adiga ayay kugu soo noqonaysaa adaana nacladii kugu dhacaysaa haddaba arrintaasina waa arrin khatara intaasoo dhan marka waxay ku tusaysaa waciid shadiida sidaa daraaddeed buu yidhi fa dahara waxaa daahir noqday buu yidhi anna haadihi min alkabaa'ir inay arrimahaanay kabaa'ir yihiin ayaa daahira oo waxa weeye axaadiidta iyo kulli ka caddaatay oo aan shaki ku jirin wuxuu yidhi markaa faa'ida in la naclada buu yidhi qofka fal qofka mucayinka ah inaad qof mucayina hebel nacladid oo aad garanaysid fulaan oo aad garanaysid oo nool isaga oo nool inaad nacladid waa xaaraam waana kabiiro oo lama oggola waayo sababtu waxa weeye adiladan oo dhan baa ku tustay inaan la oggolayn wa idaa maata haddii uu dhinto buu yidhi cala alkufri marka marka hore midda laynoo diidan yahay waxaa weeye qof nool oo bilow aadniya gaal iyo muslimba ma nacladi kadhid hebel bicaynihi ma nacladi kadhid walow gaalba ha noqdee laakiin hadduu gaalnimo ku dhinto markuu gaalnimada ku dhinto haddii uu mutaysto in la naclado ou gaal yahay gaalnimu ku dhintay waa la nacladi karaa markaa waayo waxaa sugnaatay in la nacladay fircoon iyo abujahal iyo kayrkoodba waxa weeye markaa in shaksi bicaynihi gaalnimo ku dhintay in la naclado iyadoo dadka looga digayo xumaantiisii way bannaan tahay lacana allaahu fircawn waad odhan kartaa laakiin qof isagiioo nool soo taagan bay yidhaahdeen culummadu ha nacladin bal waa inaad u ducaysaa oo tidhaahdaa ilaahay ha soo hanuuniyo waayo waxaa dhici karta inuu soo hanuuno oo soo islaamo laakiin waxaa kaloo bannaan iyadana sida nebiga ka sugnaatay in la naclado jamaaca matalan inaad tidhaahdo qofkii saas sameeya naclada ha ku dhacdo nebigu wuxuu nacladay aakilu riba wa muukilahu wa shaahidey wa kaatibahu kulli wuu nacladay waxyaalo badan buu nebigu nacladay dumarka waxa weeye mutabarrijka samaynayuu nacladay dumarka ragga isku ekaysiinayuu nacladay ragga dumarka isku ekaysiinayuu nacladay nacladda noocaasa waxaa la yidhaahdaa mudlaq ay macnaha waa naclad mudlaqa adiga qof bicaynihi ulama jeedin waxaad leedahay lacana allaahu man facala kada qofka xaaraamtaa sameeya qofka zinada sameeya qofka khamriga cabba dadka khamriga cabba nacladda ilaaha ku dhac laakiin hebel oo bicaynihi inaad tidhaahda nacladaha ku dhacda hebel isagoo nool adilladu waa diiday waa la diidey matalan almusawiriin baynu soo marnay in la nacladay hebel oo footo joogoo wax sawiraya intaad u timaadid hebelow sawir baad sawiraysaa sow ma aha nacladii ha kugu dhacda ma odhan karid xaaraam wey bal waxa weeye inaad xaqa gaarsiisid baa la rabaa oo aad u sheegtid oo aad tiraad ilaahay ka cabso laakiin inaad nacladid lama ogolaa shaqsan bicaynihi oo soo taagan oo weli aan dhiman waayo waxaa dhici kartaa inuu ilaahay u toobad keeno marka ficilka qofku uu samaynayo waa kabiira min alkabaa'ir laakiin addacwa ila allahi baa la rabaa in la gaarsiiyo oo xaqa loo caddeeyo ee in la iska habaara lama rabo qofkii oo naclad lagu rido xataa haddii uu gaal yahay ha nacladina xaqa gaarsii oo waxa weye xaqa ugu yar laakiin waa odhan kartaa caam ahaan lacana allaahu alkafara ciddii ilaahay ku gaalooda nacladii ilaahay ku dhacdo laakiin hebel baa nebcahay ee hebel nacladaa ku dhacdo ha isku odhanin akhi fillaah intaa marka ayaan ku soo gebagabaynayaa wallahu aclam wabillaahi tawfiiq qofkii wax su'aala ka qaba inshaa allah waa weydiin karaa